بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan ilaahay subxaana watacaala ku mahadinaynaa in shaqadii si fiican u socoto waddadii berbelaya hargeysa meel fiican marayso waxa weeye hadda halkan aan joognaa waa shaqadaal agtiisa xagga hore waxa weeye waxaa ka socdaa oo insha allahu tacaala xagga hore ka socda meesha la yidhaahdo lafaruu ka socda shaqadii kalaa ka socota si wacan bay u socotaa waa arki karaysaan oo qof walba waa arkaraya halka la qabtay qorshuu wuxuu yahay inaynu waddadan hargeysa iyo berbera dhammaystirno insha allahu tacaala oo ka wada dhigno wadda waxa weeye tayo leh oo insha allahu tacaala gaadiidka iyo dadkuba ku raystaan oo ku nastaan inaynu ka dhigno maaha keliya inan inan yani intaan godadka buuxbuuxinayno keliya ee waxaan isku dayaynaa sida ugu fiican ee ugu ugu ugu macquulsan ee aanu qaban karin awoodduna noo saamaxdo inaan hargeysa iyo berbera waddadan u dhaxaysa ku dhammaystiro kadibna waddooyinka kale u gudubno dhammaantood waddo walba waanu maintenanska oo wax gaadheen waanu insha allahu tacaala gaadhsiin doonaa maintenanska in la maintain gareeyo ama waxa weeye dayactir lagu sameeyo waddooyinka cusbaana way inoo socdaan inoo socna way inoo socdaan laakiinse maanta hawshana wadna waa hawshii dayactirka waddooyinka jira ee hore waxaa qorshuu noogu jirta marka aan samayno dayactirka ee guudkeeda dayactiro in lagu dhigo liidadkii in hareeraha laga xidho oo daadkii laga xidho waxaa hadda aa arkaysaan oo indhihiina ku arkaysaan oo waxa weeye bulshada reer somalilan ee daawanaysana aa u tabin kartaan in meelaha biyixidhannada ama meelihii biyuhu ay ka soo gelayeen waxa weeye waddada ay ka dhaamasgaraynayeen cagafyadii baa barbar socda si ay biyaha uga xidhaan oo uga awdaan meelaha dhudhbaha uga duwaan biyaha oo u duwaan meelihii loogu talagalay ee ay ka gudbi lahaayeen biyuhu biyaha waddada meel baa loogu talagalay inay ka gudbaan waxaase dhacdo imika waxyeello ku ah waddada inay meelo aan loogu talagelin ay biyihii waxa weeye jabsadaan oo maraan kadibna waddadii burburiyaan intii awoodeennaa waynu dadaali haddii alla awoodda la ogolaado waxaynu insha allahu tacaala ku dadaali doonaa inaynu waddooyinka dalka oo dhan hagaajinno waxaynu ka qaban karayna awooddeennu inoo saamaxdo waxaan leenahay dadka reer somalilan ku niyadtamaada kana qayb qaata waxa weeye waddada horumarka waddooyinka ka qayb qaata dalkao dhan horumarkiisu wuu inoo wada baahan yahay ka wada qayb qaata aad iyo aad baa mahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu